waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
iskuulka maribano sanadka bilowgeysay ayaa laila soo xiriiray inkastoo aan aniga communitiga si fiican magac ooga leeyahay waxaa loo baahan yahay iskuulka wuxuu u baahaneen in maaragtay qof la helo oo iskuulkii iyo waalidiintii iyo ardaydii isku xiro oo qof soomaali ah oo maaragtay fahmayo dhibaatadooda iyo mataqaanaa haddii wax jiraan maaragtay turjubaannimo marka anigaa magaceyga koo soo booday waa garta marka baahidaas maxaa keenay baad isleedahay ugu muhiimsan in loo baahdo qof u dhexeeya macalimiinta iskuulka iyo dhallinyarada dhigata horta waxaa iska jirtay dhibaato yar oo maaragtay dhinaca xaafadahaas soomaalidu ku badan tahay dagaaladii baa iska batay marka wax qof maaragtay fahmi karo oo macalimiintii ma fahmi karaan marka qof soomaali waa inuu iskuulka dhex joogo ayaa la codsaday anigana waa u sheegay shaqadii markaa saas ay ugu siiyeen marka dagaalku ma mid dhallinyarada matalan soomaalida iyaga u dhexeeya mise mid iyagaya u dhexeeya ardada kale oo iskuulka dhigata ha waxa waaye dagaalka waa ardayda nima walaa gaal walaa muslin kulli waa isku mid isku dagaalka ayagaas dagaalo iskuulkana caruurta waa dagaal oo ka dhaca marka qof xallin kara arrimahaas oo ayaga ka mid ah oo afrikaannimada ayaa maaragta loo baahnaa waa gartay marka adiga keliya maahane koonfurta suudaan afrikaan ka soo jeedana nin adigoo kalaha u shaqeeya marka ardada afrikaanka ah ee dhigata iskuulkaas imisey guud ahaan la egyihiin imiseyse ka yihiin ardada guud ee iskuulka dhigata waa aad iyo aad bay u badan yihiin horta waa lixdan iyo xoogaha caruur oo maaragtay afrikaan isku jiro yarka kale ila shaqeeyana wuxuu u xilsaaran yahay suudaan iyo carabiga iyo dhinacaaseeto marka aniga waxaan qabilsan dhinaca soomalideeda marka waxaa iskuulka soomaalida waa kusoo badatay afrikaanka waa kusoo bateen marka ayaga authority maaragtay ma siinayaan gaalada oo maaragtay iskuulka macalimiinta ka shaqeynayo qof madow waa inay arkaan marka say hadhow aliist ahaa ninkan anagu naga mid yahay hadhow waa inaan la xiriirno si fiican waa gartay dhinaca kale ma waxaad la xiriirtaan oo la hadashaan waalidiinta caruurta waalidiinta soomaalida oo kale ha marka waxa weeye anaga markaan subaxii soo galno ilaa galabtii iskuulka dhammaanayo waa arrimaha oo macalimiinta iyo ardayda ayaan u dhexeynaa markii maalmayaasha kale oo maaragtay waalidiinta imaanayaan haddii riboortka la bixinayo iyo cunuga hadduu dhibaataysan yahay markii waalidiinta imaadaanna waqtigaas annagaa nala soo fariisiyaa annagaa la xiriirna waalidiinta hadday wax jiraan hadday turjubaan u baahan yihiin hadday maaragtay ballan anigana la yeeshaan hadday rabaan waynoo imaadaan waa gartay waalidiinta soomaalida waxaa igu maqaala in markii la yiraahdo cunugaaga ama wiilkaaga ama gabadhaada waxaan samaysay inay markiiba dafiraad la soo istaagaan oo dhahaan maya wiilkaygu waxba ma samayna idinkaa been ka sheegaya waxaas wax ma ka jiraan waxaas wax ma ka jiraan laakiin soomaalida si qalad bay u fahansan yihiin iskuulka waxa weeye system buu ku socdaa systemkaas aniga iyo yarka afrikaan kale inaan fahansiino waalidiinta soomaalida haddii cunuga uu haddii iskuulka lagaa soo wacoliyo cunuga dagaal u galay waa inaad kor u buudi ma ah waa inaad tirada okay waa imanayaa muxuu sameeyey qaladka yaa bilaabay saansaan waaye marka maaragtay negative in la noqdo maaha waa in always la ogaado stooriga dhan sidee u kala baxday laba storia jiro cunugaada ka dhegeyso dhinaca kalena ka dhegeyso waa garta marka maxaa ugu weyn baad is leedahay waxa waalidiinta soomaalida aysan ka aqoon sistamka iskuulka u shaqeeyo aysan waxba ka ogeyn
horta waalidiinta waa iska maaragtay mashquul badan yihiin marka waxaa ka maqan iskuulka brocesskiisii siduu ku socdo from subaxi ilaa galabtii sida u kala socdaan haddii uu cunuga dhibaateysan yahay marka fahmitaankii ayaa ka maqan marka annaga waxaase u joognaa hadday yidhahdaan maxaasaan dhacay marka waxaan sameynaa annaga iskuulka marka saa loo bilaabo ardayda kasto waxaa la leeyahay software baa jiro campus la yiraahdo oo caruurta markay joogaan la saxayo haddii cunuga uusan joogin strathaway waalidiinta waceen waxaan leenahay oh for example yaasiin cunugaada maanta ma joogo iskuulka ma la socotaa ha mise maya hadday tiraada ha waa la socdaa waa inaad iskuulka soo wacdid oo tiraahdeed cunug yaasiin ma imaanayo haddii kalena ma joogo adigana la soco waa ina la raadiyo marka isxiritaankii oo iskuulkii waalidiintii macalimiintii inaan isku wada xirno oo maaragtay brocesska jiro ina maaragtay soomaalidana insha allah inaan fahansiiyo waa gartay waxaa la ii sheegay in iskuulkiin uu u dhow yahay shopping center weyn oo mid ka mid a kuwa ugu waaweyn magaalada mararka qaar inay dhacdo in carruurta guriga ay kasoo tagaan laakiin iskuulka ay sinema shopping centerka ay iska aadaan oo maalintii o dhan saa isu wareegaan ma dhacdaa haddayse dhacdo adiga ahaan shaqadaada iyo iskuulka muxuu ka qaban karaa annaga waxaan ka qaban karnaa sidaan kuugu dhahay hadaayo hore waa inaan markii iskuulka laga waayo cunuga waalidka la xiriiriyaa waa lala socodsiiya arintaaseeto marka annaga waxaan ka qaban karna male ilaa iskuul ka dhammaado waalidiintii iyo ardaydii inay isku imaadaan hal mar oo lala socodsiiyo cunugaad u maqnaa warbixin inaan annaga ka bixinno inuu iskuulka imaaday mise inuu iskuulka gooyay markaas kabacdina waxaa la sameynayaa in maarata iskuulka markuu saa u imaado in maaragtay indhaha lagu hayo annaga inaan la joogno markii oo qadada banaanka jiraan iyo iskuulka markuu dhammaaday banaanka u istaagna caruurta waa salaanaa waalidiinta waa salaanaa marka annaga waa dadaali karnaa oo waa lala socodsiinaa warbixin annaga dhinaceena iskuulkan ka soconno waxawaaye warbixin un bas waxaa kaloo aan maqlay in waalidiinta badana inii yimaado wiilal iyo gabdha hadday yihiinba la socdo inii yimaado in hooyooyin badan yihiin raggu ay aada ugu yaryihiin arrintaas wax ma ka jiraan dhibaatadase qayb ma ka tahay maadaama wiilashoo kale badanaa laga sheega dhib abayaalna aysan la socon inta badan hooyooyin yihiin aada iyo aad waa horta waa qof soomaaliya aniga waa ahay aad iyo aad baan uga xumahay markaan arko hooyooyin kaliya imaanayo marka aada iyo aad baan u leeyahay inkastoo aniga xataa waalid ahay waa in maaragtay dhinaca aabbaha waa aad iyo aad buu muhiim u yahay inuu la socdo cunugiisa mise cunugteeda waxbarashada iyo dadaalkii marka waxaan ka fikiraya inaan bilaabo sanadkii hal mar intaan iskugu qabto waalidiinta oo oo maaragtay waalidka aabbaha keliya inaan iskugu yeero hooyooyinka waxay imaadaan shantii isbuucba hal mar marka in aada iyo aad loo dadaalo taas waa waa ka liidanaa dhinaca waalidiinta aabayaasha inay maaragtay nala soo xiriiraan inkastoo hadda annaga ragga jooga meesha yihiin rag afrikaan shaqaalayaasha ah waa gartay midda kale waxaa aada looga cawdaa matalan hooyooyinka ama waalidiinta afrikaanka ama xataa dhalinyarada laftigooda in markii hadal dhex maro iyaga iyo macalimiinta ama maamulka iskuulka in afrikaanku ay la soo boodaan cunsuriyin baa tihin oo markiiba eedan noocaasoo deg dega ay jiraan maxaa keenay in haddii xataa laisfahmi waayo ama wadahadal yimaadeen cunsuriyad lala soo boodo ma aqoon darraa dadka ugu wacan ee adigase doorkaaga maxaad arrintaa ka qaban kartaa aniga horta waxaa wixii dhacay hore waan la socdaa waxaan aniga uga dadaalayaa inaan maaragtay waxbarasho bixiyo oo maaragtay wixii dhaco ma ku saabsano inay cunsuri yihiin waxaa waaye information la bixiyey ayaa mataqaanaa isfahmitaankii ayaasan jirin broseskii baasan jirin cunuga haddii homewog uu sameyn waayey waa in maaragtay la siiyaa ciqaab ciqaabtiba cunugu wuxuu leeyahay hooya waa la ciqaabay sababtay tahay cunsuriyin weeye iskuulka marka waxaas maka jiro annaga waxaana loo keenay in iskuulka ay tusiyaan waalidiinta inay cunsuriyaan jirin qof dad maaragtay annaga waan ka mid nahay waalidiinta wadankii isku wadanna waa nahay marka shaqo ay naga siiyaan inay tusaan qof madow baan shaqaysiinay oo mataqaanaa cunsurnimo annaga waxaas ma jiro waxa waaye madow iyo cadaan meeshan saasaa loo kala yahay waxa waaye black and white oo maaragta wax kasta warqadda lagu qorayay marka waxaas horta aniga ma aaminsani wadanka anu qurbaan kusoo koray labaatan iyo toddoba sanaan joogo qurbo marka waxaas waan soo maray waa in la hor socdo dib yaa loo noqon waa garta laakiin lama inkiri karo cunsuriyaddu way dhacdaa marmar intaan aniga joogay aan ka hadli karaa inta aniga jooga wax cunsurnimo mana arkin laakiin waagii hore t v-ga waan ka arki jiray maaragtay caruurta oo meelaha wareegaya dhahay maxaa xadeen iyo waxaaseeto waa la socdaa laakiin waxaas inaan bedelno oo maaragtay iskuulka wayna tuseen annaga waxa cunsurnimo ma jirno waxaan caddaynaynaa inaan nahin oo maaragtay shaqaalayaal waxaan siinaynaa nin soomaali iyo nin suudaan waa gartay tan kaloo badanaa laga hadlo waxa weeye in caruurta haddii guriga homewog aan laga caawin oo kale waalidkii matalan ama waqti aysan gelin ama caawin hadhow cunuga markii iskuul ku noqdo kale dhibaata ay kala kulanto marka laga yaababa inay iskuulkaba iskaga cararaan arrimahaas ma jiraan maxaase laga qaban karaa arrimahaas aad iyo aad waa jiran aniga marka shaqada la siinayay oo maaragtay maalintan fariisanayay ayaa waxaan ku yidri dadkan dadkayga wey anaa si fiican ula aqaano waxaan ku yidhi brogramma la imaaday labadii wiig hal mar in waalidiinta looco loo sheego waxle cunugaada maanidadaas iyo maadadaas ayuu ku liitaa labada isbuuc lasoo dhaafay marka waxaa jiro oon aan sameynay iskuulka dhexdiisa markuu iskuulka dhammaado saacad kas maalin kasta saacad oo khamiis ilaa ilaa isniin ah ayaa maaragtay saacad saacad ayaa homework kalabaa jiro oo iskuulka dhexdiisa macalimiinta iskuulkii ingiriis iyo xisaab ayaa jooga maalin afarta maaragta maalin oo jimca ka ahan marka cunuga hadduu dhibaataysan yahay asaga is og annagana waa la soconnaa waa u sheegnaa dhegtaan uga sheegnaa haddii maaragtay uu fahmi waayo waalidiinta baa loo sheegaa loola socodsiiyaa inkastoo maaragtay iska adag tahay cunuga inuu sii joogo saacad kabacdi iskuulka markuu dhammaado marka brogramkaasaan wadnaa marka insha allah inaana ku dadaalina hadda intii layna shaqaaleeyey adiga iyo yarka kale oo afrikaanka koonfurta suudan ka yimid maxaa isbedelay oo u hagaagay iskuulka sideese lagu cabirayaa in shaqadii layna shaqaaleeyey ay iskuulka faa-iida uga timid aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan horta la socodsiinayaa saddexda weeg oo hadda annaga shaqada aan ku jirnay ayaa mataqaanaa iskuulka maamulkan la fariistay waxaan ku yidhi wax ma iska bedelan shaqadan inta annaga bilaabnay wuxuu yidhi aad iyo aad baa u mahadsan tahay su-aashaas a weydiisay anna waa ku sugayo yidhi wuxuu yidhi horta bannaanka caruurta dagaalkay ku dagaali jireen oo caruur ilaa caruur isdagaalayo soomaali ahan walaa soomaali ha aado waa yaraaday midda ku xigtan wuxuu yidhi iskuulka goosimitaanka waa yaraaday midda saddexaad hadda aan ku dadaalaynu yidhi waa waxbarashada marka wuxuu yidhi hadda kama walwalan aad iyo aad umaasanta wuxuu yidhi wax shaqada a imaateen shaqa qabateen wuxuu yidhi dagaalka waa yaraaday caruurta hadda oo isku xiran yihiin waxaa jis noo dhiman dhinaca waxbarashada un inaan maaragtay ku dadaalno annagana hadda brograamkan soo saarnay labada isbuuc hal mar waalidiinta lawaa loo sheego cunugaada maadadaasoo ku liitaa maadadaan ku liitaa waa inaa ku dadaasha la soco waalidiintana maaragtay term kastaba waa ballameednay inay noo imaadaan oo warbixin siino ma aha oo positive ah iskuulka dabcan qowmiyado badan baa dhigta dad badan baa dhigta oo afrikaan iyo ajnabi kale iyo cadaan iyo nooc walbaa dhigta marka soomaalida la fiiriyo marka waxbarashada noqoto ama goysmada noqoto ama rabshada noqoto mase gooniyahay uga muuqdaan mise ummadahooday dhexda uga jiraan oo hadday rabsho noqoto iyo hadday homework la keeni waayo noqoto iyo hadday dhibaato kale noqoto qowmiyadaha kalena iyaguna dabcan dhibkooda wataan mise soomaalida dad gooniyaho si gooniya u muuqda ahaa maya aad iyo aad baa umaasan tahay taas horta waxaa weeye ma la isku fahmin arrintaas waa caruurta kulli horta waa iskuwada mid mid kastaba waa liitaa kan waa liitaa iskuulka annaga shaqaalayaasha aan u joogno cadaankana shaqaale annaga camal ah ayaa u jooga oo student wellbeing la dhaho dad mid indheer baa joogo mid cadaan baa joogo annaga dadkeenii oo afrikaanka kulli wada joognaa marka ma ahan annaga imaanay saas ayagoo muuqadaan walaa waxbarashadii mise rabshadnimadii just waxay la tusinayaa in ma aragtay caruurta aan caruurta kulli iskooda mid yihiin oo qof kastaba caawitaanku u baahan yaha la siinayo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s ccom au xariijin soomaali